faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan halkan waa raadiw cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon musharaxiinta jubbaland oo qodobo aad u adadag ku xidhay inay ka qayb galaan doorashada jubbaland al-shabaab oo ku dhowaada boqol oday oo ka mid a ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ku soo bandhigay gobolka baay guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacbiga federaalka soomaaliya oo khudbad aan caadi ahayn ka jeediyey shirka baarlamaanada afrika ciidamada jubbaland oo howlgallo lagu baacsanayo al-shabaab ka wada degmada afmadow iyo deegaano hoostaga degmadaasi dowladda tailan oo puntland ka dhoofinaysa maxaabiis u dhashay dalkeeda oo muddo lagu haysta xeebaha soomaaliya kormeerayaal ka socda hirshabeelle una korgalaya mashaariic horumarineed oo ka socota degmada buula barde oo gaaray degmadaasi qodobada dhanka dibadda aan idiin haynana waxaa ugu dooroon trump oo dacwad ka gudbiyey guddoomiyaha gobolka californiya ee dalka maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaa warka duhur ku dhegaysan doonta
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duurnimo arbacaad taariikhdu waxay ku astaysan tahay toddobada biisha lixaad ee ogost labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorkaroon imikana warkii oo dhan musharaxiinta jubbaland ayaa qodobo adag waxay ku xireen inay ka qayb galaan doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka jubbaland musharaxiinta u tartamaya xilka doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa shuruudo ku xiray ka qaybgalka doorashada dhacaysa afar iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirnay ogost labada kun sagaal iyo tobanka musharaxiinta oo shalay la kulmay wafdi ka socda urur goboleedka igaad ayaa waxay sheegeen in doorashada ay ka qaybgalayaan marka axmed madoobe ogolaado oo shuruudaha ay wataan sidoo kalena uu aqbalo isbeddel lagu sameeyo guddiga doorashada ee uu soo xulay qodobada ay soo bandhigeen musharaxiinta oo gaaraya ilaa iyo toban qodob ayaa waxaa ka mid ahaa in la bedelo guddiga haatan ee doorashada kaasi oo ku dhisan qaabba sharci darro ah una adeegaya danaha madaxweynaha wakhtigu ka dhammaaday ee axmed maxamed salaam axmed madoobe in lasoo magacaabo guddi doorasho oo cusub sida uu qabo dastuurka kaasi oo aanan lahayn wax xad ah islamarkaasina raacaya geedi u socodka daruuriga ah ee loo baahan yahay in odayaasha saxda ah ay soo xulaan mudanayaasha cusub ee ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka jubbaland maadaama ay shaki ka muujinayaan kuwa haatan in keliya hal musharaxa loo soo xulo baarlamaanka cusub maadaama waqti xaadirkan uu maamulka soo rogay in saddex xubin ay soo xulaan odayaasha kadibna guddiga uu mid kala baxo raggaasi lasoo xulayo waxaa sidoo kale qodobada ay soo saareen ka mid a in doorashada uu maamulo guddi baarlamaani ah in doorashada lagu qabto goob dhexdhexaad ah sida xarunta qaramada midoobey ee magaalada kismaayo in ciidamada amisom ay sugaan ammaanka goobta ay ka dhacayso amaba lagu qabanayo doorashada amnigeedana ay iyaka xaqiijiyaan in dowladda federaalka ay goobjoog ka noqoto doorashada in korjoogto caalami ah ay ka soo muuqdaan madasha ay ka dhacayso codaynta in warbaahinta caalamka iyo tan maxalliga ay sidoo kale door ku yeeshaan tabinta doorashada ka dhacaysa jubbaland qodobadaasi ayay miiska soo saareen musharaxiinta kasoo horjeeda axmed madoobe oo doonaya in meesha ay ka saaraan arrimaha ay ku tilmaameen in afduubka uu ku haysto doorashada jubbaland axmed madoobe islamarkaasina guddiga doorashada uu soo magacaabay ayay ku tilmaameen inuu yahay mid qaybka ololihiisa doorashada uu doonayo inuu kusoo laabto tobankaasi qodob haddii la fuliyo ayay sheegeen inay ka qaybgali doonaan doorashada jubbaland hase ahaatee haddii la diido ay noqon doonto nin dooran dooro axmed madoobena uu isdooran doono al-shabaab ayaa ku dhowaad boqol oday oo ka mid ah eregeydii soo xulay baarlamaanka soomaaliya kusoo bandhigay gobolka baay al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay deegaanka buulaafuuley ee gobolka baay waxay kusoo bandhigeen ku dhowaada boqol oday oo ay sheegeen in ay ka mid ahaayeen eregadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya odayaasha oo tiradoodu gaarayso ilaa iyo siddeetan oday ayaa waxaa al-shabaab ay shaaciyeen inay ka soo kala jeedaan amaba ka yimaadeen maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ee soomaaliya goobta lagu soo bandhigay odayaasha ayaa waxaa ku sugnaa xubno sarsare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaasi oo sheegay in ergadan ay aqbaleen baaqoodii islamarkaasina la cafiyey sida ay hadalka u dhigeen shantii bishii agosto ayay ahayd markii al-shabaab ilaa iyo siddeetan iyo lix oday dhaqameed ay ku soo bandhigeen deegaanka buqa qable ee gobolka hiiraan kuwaasi oo ay tilmaameen inay kasoo kala jeedeen maamulada galmudug iyo hirshabeelle al-shabaab ayaa horey u shaaciyey in deegaanadooda iska soo diiwaan geliyeen ilaa iyo boqol iyo konton iyo sagaal oday oo ka mid a ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya bayaanka al-shabaab ee la xiriira ereyada ayaa soo baxay shan iyo tobankii bishii hore oo julaay iyaga oo markaasi u qabtay odayaasha inay isku soo diiwaan geliyaan muddo afartan iyo shan cishaa kadib markii ay ku eedeeyeen in ay ku kaceen fal gaalnimo ah si kastaba al-shabaab ayaa markii labaad waxay soo bandhigayaan odayaal aad u fara badan kuwaasi oo ka mid ahaa kuwii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyagoona sheegay inay cafiyeen islamarkaasina ay toobada u qabteen sida ay hadalka u dhigeen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa khudbadan caadi ahayn ka jeediyey shirka baarlamaanada afrika uga qaybgalay dalka south africa shirka sanadlaha ah ee guddoomiyeyaasha baarlamaanada afrika ee ka furmay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika waxaa soomaaliya uga qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha oo shirka ka jeediyey qodobada ku baxaysa luuqadda ingiriiska waxa uu kaga hadlay dhowr qodob oo quseeya arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya iyo tana guud ahaaneed ee qaaradda afrika waxyaabaha uu guddoomiyaha golaha shacabka uu khudbadiisa diiradda ugu saaray waxaa ka mid ahayd xal u helidda arrimaha dadka barakacayaasha oo ah dadka gudaha ku barakacay iyo sidoo kale qaxootiga isagoona tusaale u soo qaatay xaddiga amaba tirada dadka qaxootiga ah ee afrika sidoo kalena marka la fiiriyo dadka gudaha ku barakacay dalka soomaaliya uu yahay waddanka ugu badan dhanka soomaaliya xaluhelidda arrimaha barakacayaasha iyo qaxootiga ay markii hore ka horeyso sida uu sheegay in dalka dhaqaale ahaan uu kor u soo kaco islamarkaasina iskaashi guud ay wada yeeshaan wadamada afrika mar uu ka hadlayey kaalinta hay-adaha ka shaqeeya dhinacyada bini-aadanimada waxa uu sheegay inuu jiro gaabis ee dhankooda ah amaba doorkooda arrintaasi ku aadana oo aanu muuqan sidii loo baahnaa taasina uu sheegay in laf ahaanteeda ay tahay mid u baahan in xalkeeda la raadiyo mudane maxamed muusal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dhammaan da- dalalka qaaradda afrika gaar ahaan baarlamaanada afrika waxa uu sheegay in loo baahan yahay qorasho guud oo wax looga qabanayo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha si taas ay u suurtogeliso amaba suurtagal ay u noqoto in la ogaado in ay muhiim tahay in guud ahaan dalalka afrika ay si wadajira arrintaasi ugu kacaan sidoo kale mar uu ka hadlayay dhinaca xalinta khilaafaadka ee qaaradda iyo sida xalkooda loo wajahayo ayuu soo hadal qaaday in ay badatay in xalinta khilaafaadka hub amaba hanaan aan wada hadal ahayn loo adeegsado taasina aysan ahayn mid dhici karta loona baahan yahay in guud ahaan wadamada afrika meel qura ay iskugu yimaadaan islamarkaasina ay si iskooda uga wada hadlaan siday xalay u gaari lahaayeen si isku mid ahna ay xal uga gaaraan arrimaha ka jira qaaradda afrika oo uu tilmaamay in midda ay u taalo xilka gaaristeeda ay tahay iyaka aysan cid kale uga fadhinin in ay xal uga gaarto amaba ay u go'aamiso shaqooyin iyo qodobo kale oo meelmar u noqonaya amaba ay nabad ku noqonayso qaaradda afrika ciidamada jubbaland ayaa howlgallo lagu baacsanaya al-shabaab waxay ka wadaan degmada afmadow iyo deegaano hoostaga degmadaasi ciidamada ammaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa saaka howlgallo waxay ka wadaan degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose laamaha ammaanka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa halkaasi waxaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ay ka bilaabeen magaalooyin iyo sidoo kale deegaano hoosta taga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose howlgalladani ayaa si wada jir ah waxaa u wada ciidamada booliiska daraawiishta iyo nabada sugidda jubbaland taliyaha booliiska afmadow ayaana sheegay in looga gol leeyahay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada hoos yimaadaha degmada afmadow sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidamada daraawiishta degmada afmadow gaashaanle mahad maxamed islaam ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in howlgalladii ugu dambeeyey lagu soo qabqabtay dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab waxa uuna intaasi ku daray in haatan baaritaano lagu hayo kiiskoodana uu socdo dadka deegaanka afmadow ayaa waxa ay sheegeen in ay ku waabaraysteen ciidamada jubbaland oo howlgallo guryo baarisa ka wada halkaasi islamarkaasina ay sidaasi ku soo tooseen baaritaankan iyo sidoo kale howlgalladan ay bilaabeen ciidamada jubbaland ayaa waxay imaanayaan xili madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobi oo amniga kismaayo ku wareejiyey ciidamada booliiska amisom oo kaashanaya kuwa jubbaland waxa uuna sheegay in howlgallo dheeraad ah ay jubbaland samayn doonto hirshabeelle markaan haddaynu eegno kormeerayaal ka socda hirshabeelle una kuurgalaya haabkay u socdaan mashaariic horumarineed oo laga fulinayo degmada buulabarda ayaa gaaray degmadaasi sida warkan uu halkaasi inooga soo diray sakariya cali raage wafdi ka socda wasaaradda howlaha guud ee maamulka hirshabeelle ayaa maanta kormeeray mashaariic dhowaanba lagu soo gebagabeeyey degmada buulaburde ee gobolka hiiraan maxamed maalin odawaa jim iskuduwaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka hirshabeelle oo kormeerka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii ay ku soo arkeen mashaariicda la soo gebagabeeyey mashaariic dowlad goboleedka hirshabeelle ay ka fulinaysay degmada buuliburte mashaariicdaas oo ah kuwo kala duwan habka aan u xaqiijinaynana waxay ahayd waxay tahay in aan hubinno habkii loo balangareeyey iyo disaynkii inaan hubinno wixii halkan laga rabay in la dhammaystiray iyo in kale oo ay kambaniyaashii dhisay xaqiijin si aan u xaqiijinno wax alla wixii magaranaysaa ku yaalay disaynka therefore mashaariicdaa waxaa ka mid ah xafiiska degmada buuloburte oo ah midka aan hadda igala hadlayo kawaanka iyo suuq qudaareed oo aan hore u soo marnay garoonka diyaaramiin garoonka sportiska oo asigana aan soo marnay iyo hoolka oo meeting hool oo degmada ah halkaas oo mataqaanaa ay isugu imaanaan oo lagu qabsan karo wax alla wixii ma garanaysaa meeting ah oo bulshada dhexdeeda ah sidaas awgeed waxaan mataqaanaa aan kusoo gunaanadayaa waraysigaygan in aan dhammaysannay superfishinkanagii kadibna aan mataqaanaa u laaban doono halkii aan ka nimid si aan u xaqiijinno hawshii iyada hawshaas iyada ah oo aan dabagalka ku ahayn inay qabsoontay oo ay contractorskii shaqada qabanayay ay dhammaystireen iyo inay wax ka dhiman yihiin wabilaahi towfiiq gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada bulaburde cismaan geedi cilmi ayaa ka hadlay sida mashaariicdani looga hirgeliyey bulaburde meelo badan oo horumeer ku soo marnay ay ka mid tahay eh, isbartiibadii cayaaraha eh, hoolkii weynaa loogu talagalay kawaanka iyo hoolkii shirarka Eh, ilaa shan mashruucay halkaas ka fuliyeen maamul goboleedka hirshabeelle iyo maamulka buuliburte iskaashaday Eh, waxaa ka mide hoolkan en, en, xafiisyada hadda aan taagannahay en, hoolka weyn ee shirarka ee isaguna nagu dhow ilaa adiga isbartiibada kawaanka iyo soolare ee laamiga la geliyey ilaa shantaa mashruuc ay fuliyeen aad iyo aad ilaahay baa mahad iskale waxaan uga mahad celinaynaa mashruucyadaas ciddii fulisay ee ah maamul goboleedka hirshabeelle iyo maamulka degmada buurburta ee iskaashita iyo wasaaradda howlaha guud ee ayaduna iyo dhismaha marka waxaan leeyahay mashruucaas waa noo soo gebagaboobay si wanaagsan uu noogu soo gebagaboobay maanta kormeer aan ku samaynay annaga iyo wasaaradda howlaha guud injineere ka socdo si loo xaqiijiyo iyo guddoomiyaha degmada iyo annaga oo maamulkii kale ah si loo xaqiijiyo iyo kambaniyaashii fuliyo nala socdo si loo xaqiijiyo arrinkaasu inuu dhammaystirmay iyo inuu dhiman yahay marka waxaan u aragnay arrinkaasu inuu dhammaystirmay gudoomiyaha degmada bulaburde cabdicasiis cabdulaahi duurow oo qayb ka ahaa xubnaha kormeerka ku tegay mashaariicdani laga hirgeliyey degmada bulaburde ayaa dhinaciisa la hadlay warbaahinta mashaariicdii kala duwaneed oo ilaa kulley lix ka kooban een, een, waxaan ka soo kormeernay hadda waxay ka mid tahay ilaa afar ka mida afar ka mid aan soo kormeernay sida hadda halkan aan taaganoo degmadii ah kawaankii een, isbartiibo iyo hoolkii shirarka sidaas daraaddeed waxaan loo yimid wufuud ka socoto wasaaradda howlaha guud iyo dubuliska hirshabeelle injineer ka socda iyo iskuduwihii gobolka oo socda waajibkana saaran wuxuu ahaa in howshoodaas ay u socdaan annaguna aan qaybta aan ku leenahay aan qaadanno si loo dabagalo een, howshii la qabtay howshii la qabtay iyo qaabka loo qabtay ciddii lagu sii kontraktiga maxaa ka dhiman maxaa ku saa'ida iyo maxaa een, idu- la qalday Een, waxaan iska kaashaday dowlad goboleedka hirshabeelle een, iyo maamulka degmada buuliburte kolley heer qaran way soo martay ayaguna kama marno oo waa meeshay ugu soo gudbayso dowlad goboleedka marka sidaas daraaddeed inta aan arkayno waa bilow fiican hawshaanu maadaama tijaabadii ugu horreysay aan ku guulaysannay waxaan codsanaynaa kana rajaynaynaa cidday qusayso in waxyaabaha dhiman ee hadda dalabkooda la haayeen soo dalbanay haddana in sida ugu dhaqsiyaha badan een, ay u bilowdaan mashaariicdani ay kormeerayeen xubnaha ka socda wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka hirshabeelle iyo maamulka degmada bulaburde ayaa waxaa ergelintiisa iska kaashaday sanduuqa xasilinta soomaaliya dowlad goboleedka hirshabeelle skriyaal raage raadiyo cadaado bulaburde mahasana sakariya dowladda tailan ayaa puntland ka dhoofinaysa maxaabiis u dhashay dalkeeda oo muddo lagu haystay xeebaha soomaaliya dowladda tailan ayaa sheegtay in kontonka lumaysato ah oo u dhashay dalkeeda laguna haysto xeebaha soomaaliya dib ay ugu laabanayaan dalkooda toddobaadkan gudihiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee tailan ayaa sheegtay in diyaaraddii soo qaadi lahayd muwaadiniintaasi lagu hayo xeebaha dowlad goboleedka puntland la diyaariyey islamarkaasina toddobaadkan ay dalkooda ku laaban doonaan halkaasina laga soo qaadi doono afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda tailan ayaa sheegay in ay la xiriireen saraakiisha maamulka puntland islamarkaasina ay oggolaadeen sii deynta dadkaasi tailan waxa ay sheegtay in hawshaasi ay fududaysay safaaradda ay ku leedahay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waalidiinta shaqaalaha kalluumaysatada ah ayaa dowladda tailan dhowaan ka codsaday in wiilashooda laga badbaadiyo waxa ay ku sheegeen addoonsi ku haysta gudaha soomaaliya dowladda tailan oo ka jawaab dowladda tailan oo ka jawaabaysa baaqa waalidiinta ayaa safaaradeeda kenya ku amartay inay kala hadasho puntland sii deynta dadkaasi islamarkaasina saraakiisha puntland ayaa oggolaadeen sii deynta dadka ajaaniibta ah ee lagu hayo xeebaha puntland islamarkaasina toddobaadkan gudihiisa dib ugu laabanaya dalkooda guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi ku dhan warkii duur aad kala socotaan raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahertis cidal iyo cidda warka uu seegay waxay dib kaga heli karaan baraha internetka ku leenahay e w w dot radio cadaado dot com iyo barteena facebook oo radio cadaado warkan warka xiga nabaday